waa mahadsantahay ibrahim daadurey doomaha markii aan macnaha aan ka sheekeeyo waxaa jirto cillado oo bilowdaan xiliyada dabeelaha oo hadda aan ku jirno oo kale isibka bilowgiisa hore oo macnaha dee markii uu bilaabanayo wuxuu sameeyaa iyadoo aan macnaha dabeelahaas habeenkii aan la filinayn oo lagu talagelin oo badda shubaar loogu talagelaayo oo markaas xilli shubaar lagu jiro oo macnaha marka uu soo bilaabanayo habeenkii marmar oo dabeelo goosgoos uu keenaa marka waxaa dhici karta dabeelahaas inay saameyn ku yeesheen in matoorka cillad ay ku timid waa dhici kartaa maqnaashadooda taas inay sabab tahaan aaminsanaha ma fahan ibrahim goormeed dareenteen in la waayo wallaahi adiga hadda tobanty seven ilaa iyo soddon maalmood ay naga maqan yihiin doomaha markii teebteeb u kala baxeen laakiin soddonkaasay macnaha afartoodaba ay maqan yihiin marka laisku kekeeno kalluumaystada afarta doonyo saareed tiradooda ma noo sheegi kartaa markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday saddex saddex qof baa saarnaayeen oo kolley doonta ugu horreysa oo la weynaayo waxaa waday nuur suufi saajin ayada toddoba maalmood maray maqan tahay kadib waa soo gashay waa la helay sharaacay ku timid iyadoo matoorkaa ka allaabay doon walba saddexaa saar markaan kuu soo kabo ibrahim daandure wax wara ma ka hesheen marka tan iyo intii aad weydeen kalluumaystadaas aha waxaan ka helnay doon waaba soo naqatay oo ilaaha keenay toddoba habeenay ma naga maqneen laba doonna waxaan ka helnay mid hadda markaba inay saaran yihiin oo laba qof ay saarnaayeen oo ay joogaan sangabuur ay joogaan oo markaas badda ka qabtay oo ilaa hadda ay saaran yihiin oo haddii hadda loo maada kabtankii macnaha oo ay nagala soo xiriireen taleefonkiisa welina aysan markabka ka degin laakiin laba nin ay doontaasi ay ku baxeen laakiin saddexda kunoo doonoo kale saddex saddex qofaa saarneen marka midda kalena magaalada maladeymisaa laga sheegay ayagana saddex ay ka koobnaayeen doontaas sakabuur laga sheego hadda kabtanka markabka wada oo kasoo hadlo oo wiilasha ay la saaran yihiin na waxaa waaye labay ka kooban yihiin midda maladeymisna saddex waaye saas waa marka doomanka badana waxay ku baxaan saddex ay ku baxaan marka saasay u kala maqan yihiin midna waa soo naqato ilaha soo sabexday toddoba maalmood markay naga maqneen oo dhib badan ay la kulmeen iyo raashin la-aan kalluumaysataan soo noqotay midin warrameen siday wax u dhaceen waa noo sheekeeyeen waraysiyaan la yeelanay waxaan dhahnay maxaa ciladan keenay in aad macnaa toddoba habeen aa maqnaataan maxaa ciladaa sabab u ahay waxay dhaheen galabtii xoogaan matoorkii cilada aan ku arko markii aan dalabka aan dhigaynay markii subaxdii la gaaray oo malaagii iyo jeesadii annagoo ciladeena aan iska qabna aan sii dhiganay aan isleena subaxdii matooraa heli doontiin oo badii jiidma nagula jiro kuwaasaad garab weydiisan doontiin cilad waxaa dhacday matoorada inay iswaayeen oo dabeel ay la tagtay meel dheer ka tuurtay ilaa iyo toddoba maalmood ay biyahaasay ku jireen raashin ku filan aysan wadanin ugu dambeynna waxay ku yimideen doontii matoorkeeda ma ku imaanin shareecay ku yimideen nin takhasus u leh oo aada badda uga soo shaqeeyey oo naaquudayaasha uga tarsan ku jira waaye shareecii oo waagi hore dooman guudayaasha markii aan lahaan jirnay oo aan ku shaqeyn jirno horumarka hadda soomaaliya ay ku talaabsato doomaha burburtooyinka intaan la samaynin lixdanayaashan hadda la wato oo dheereeyo huriyaasha lagu shaqeyn jiro ku shaqeyn jiray marka shareecuu soo taagtay ninkaas waxaa saaciday shareecaasuu ku yimid marka habeenka ugu dambeysay asagoo biyo laba iyo toban meel joogo ayuuna soo wacay wuxuu dhahay magaalada xeebta uu soo dhawahay waxaana aan joogaa biyo laba iyo toban meeleh waana kusoo dhawaayay kolley magaala ii booqatou dhahay marka cadalow ka dhacay kadibna magaalada muqdisho soo kusoo gaar lahay aan ka shaqeynay ninkaas asoo nabad qabo na soo gaaray toddoba maalmood oo ku jiray qoladan kale laakiin badda aaday u dheeraysa labada doon hadda la qabtay iyo doonta naga maqan oo hadda aanba lahaynba ciidan magacyo jaani cirmeel ay dhigtay guddoomiye kamaal maki maxaa noogu sheegi karaysaa dareenka qoysaska kalluumaystada hadda maqan wallaahi dareenkooda aada u kacsan yahay marka ayaga laga soo taganay annaga oo hadda aan maamulka iskaashatada kalluumaysiga dankulmis aan nahay aan dareenkeena aan deganayn qofkii cunugii oo dhalay oo ka maqan yahana waa naga dhib badan yahay taas waxaa waaye wax aan macnaha looqaateon ahayn waaye marka horena waa u dhacday dhacdooyin oo saasoo kale waa nagu dhaceen dadkooda qaarkood waa keennay oo sirlanka dadaan ka keennay ilaa isqoofe maldiivista laftigeeda xataa ayaa dhaweyta mar reega ka keena oo dhalinyaro ah ka keena cali cambar iyo wiilashiisa marka ciladahan waa dhacaan qaarna siday nooga baxeen iba nooga maqayiin aan balbalayn waa gartay marka maadaama aad tahay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dankulmis maxaad codsanaysaa maadaama ay kalluumaysadaas hadda ay maqan yihiin waxaan codsanaa wasaaradda kalluumaysiga in ay bes ay macnaha doomankan loo sameeyo oo laga hago oo macnaha gurmad looga samayn karo oo ay qaadan karaan oo qofka markii oo markaas meel dhexe uu ku hadlaabo ama badaa badda gudaheeda ku jiro horta daandure waxaa ugu dhib badan ba internetka wuxuu kaaga haraa adiga biyo gaaban biyo oo qaarkood marka la gaaro ilaa laba iyo toban meel labaatan meel camal markii la gaaro internetkii adiga waa isweynaysiin internetkii marka qofka taleefonka aduu ciladaad iyo qabatay uu kasoo hadli lahay meeluu ku hara oo bad gudaheeda ku hara baddan macnaha aaday u weyntaha gudaheeda oo meel lasoo koobi kara maaha internetka doara marka xiriirkan oo isgaarsiinna uusan wadanin qofka mar walba noloshiisa halisay ku jirtaa marka waxaan rajaynaynaa oo wasaaradda kalluumaysiga iyo kolley hay-adaha ay la kaashan doonto in dadkan base loo sameeyo ay macnaha hadda markay culays arkaan internetkana oo macnaha uu axad uu leeyahay meel uu ku egyahay in macnaha isgaarsiin lagala xiriiri karna ay wasaaradda u samayso intaasa horta anigaa ku dardargelin lahay wasaaraddana waa noo sheegtay in macnaha holahaas ay wax ka qabanayso ay dardar gelinayso arrimahaas in laga shaqeeya ay macnaha ay diyaar u yihiin marka taas waa rajadayda waa noo fiican tahay marka waxaa kaloo jiro ibrahim ay ku shaqeeyaan geed jaheye la yidhaahdo jaheeyaadka mar ciladaa ku timaado mar qofkii biyo oo saragogeliin oo gudaha inuu galaan roob iyo dabeelo qabsanayaan meel ay magaalada ka jirto xataa jahiye in la isticmaali waayaa dhici karto marka waxaana anigaan ku talinaha wasaaradda iyo dowladda soomaaliya baan ka codsana aniga ah guddoomiya iskaashada kalluumaysiga dankulmis in dadkaas base oo diyaaradaha lagala xiriiro kale loo sameeyo qofka markuu cilad la kulmo inuu baseskaas oo kasoo hadlo oo inta kale xataa dabkiisa oo ilaasho karo